halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa subax axada bisha sebtembar waa kow iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo xuseen barre aadan
laba kun iyo ko subaxii ay bishu ahayd koob iyo toban sebtembar waxaa dhacay horta waa mare markii u horreysay bay ahayd oo dalkan maraykanka gudihiisa laga fuliyo howlgal dad ka soo horjeeda dalkan maraykanka ay culays intaas le-e ka sameeyeen dalkan dalkanu intuu dhisnaa yacni markii u horreysay ilaa afar kun oo dh ku dhowaa dad ay ku dhintaan falal dad diidan hanaanka siyaasadeed iyo hanaanka dhaqaale ee
kaasi waxa uu ahaa sharciyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo falanqaynaya saamaynta ay dunida iyo maraykankaba ku yeesheen weeraradii koob iyo tobankii sebtembar oo maanta la xusayo sanad guuradii shan iyo tobnaad ee ka soo wareegtay waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro soomaali maraykan ah oo gobolka minnesota loogu soo gebagabeeyey tababar la xidhiidha hogaaminta iyo dhexdhexaadinta qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda syriya ayaa sheegtay inay aqbashay xabad joojin ay soo dhiraandhiliyeen maraykanka iyo dowladda ruushka ay isbahaysiga yihiin sida laga soo xigtay wakaaladda wararka syriya soo gebagabaynta colaadaha nawaaxiga alebo ayaa bilaabmayso dhowaan xaalad bini'aadamnimo darteed saacado kadib ku dhawaaqistii syriya xisbullah oo ay xaruntoodu tahay dalka libanon islamarkaasna ka garab dagaalamaysa madaxweyne bishaar al asad ayaa ku dhawaaqday inay tixgelinayso xabad joojinta lagu heshiiyey balse ballan qaaday inay isdifaacaysa haddii ay dhacdo in lasoo weeraro sidoo kalena dowladda turkiga oo ciidamadeeda cagta la gelisay gudaha dalka syriya ee dagaalka wejiyada badan uu ka socdo ayaa ballan qaaday inay tixgelinayso xabad joojintan oo bilaami doonta maqribnimada isniinta ee berrita
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khudbadiisa toddobaadlaha ah ku xusay sanad guurada shan iyo tobnaad ee kasoo wareegtay weerarkii koob iyo tobankii sebtembar oo maanta ku beegan madaxweyne obama ayaa sheegay in ka badan saddex kun oo qof oo cid kasta leh ay maalintaasi u geeriyoodeen weeraradii koob iyo tobankii sebtembar madaxweyne obama ayaa xusay in shan iyo tobankaasi sano waxyaabo badan ay isbedeleen dunida laakiin waxa uu intaasi raaciyey inay muhiim tahay in la xuso waxyaabaha aan isbedelin ee ay ka midka yihiin waxyaabaha dadka maraykanka ay qiimeeyaan isagoo intaasi raaciyey inaanay argagixisadu ka guulaysan doonin maraykanka subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidaad wararkaba ku maqlayseen dalkan maraykanka waxaa maanta laga xusayaa sanad guuradii shan iyo tobnaad ee kasoo wareegtay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar sanadkii labadii kun iyo kowdii weeraradani oo saameyn badan ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan maraykanka haddaba raadka ay weeraradani yeesheen dhinaca sharciyada iyo nolosha ayuu jaamac buule jaamac waxa uu ka waraystay sharciyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan gobolka ohio laba kun iyo koob iyo tobankii subaxii ay bishu ahayd koob iyo toban sebtembar waxaa dhacay weerar ballaaran oo aada u weyn argagax iyo runtii dhimasho badanna keenay lagu soo qaaday magaalada new york iyadoo loo adeegsaday diyaarado dad rakaabiga ay ka buuxaan oo lagu duqeeyey twin towerska dhismayaashii mataanaha ahaa oo world trade centerka ku yaalay iyo iyadoo la duqeeyey oo diyaarada lagu garaacay betaganka oo ah xarunta gaashaandhigga ee dalka maraykanka iyo diyaarad ku dhacday pennsylvania oo dadkii afduwayaashaha lagula qabsaday control centerka diyaaradda halkaasna ay ku dhacday marka dhimasho aada u fara badan baa dhacday burbur badan baa dhacay argagax weyn iyo waxay noqotay dhacdo ku cusub adduunka in diyaarada commercial loo isticmaalo missiles lagu garaaco dhismayaal iyo lagu duqeeyo dalal wixii maalintaa ka dambeeyey sebtembar kow iyo tobankeedii labada kun iyo kowdii dunida isbedel ayaa ka dhacay culummada taariikhda iyo kuwa arrimaha bulshadana waxa ay sheegeen in adduunku uu isbedelay oo waa cusub la galay bal wax nooga taabo horta waa mare markii u horreysay bay ahayd oo dalkan maraykanka gudihiisa laga fuliyo ciyaado ama eh, howlgal dad ka soo horjeeda dalkan maraykanka ay culays intaas le-eg ka sameeyaan dalkan dalkan intuu dhisnaa oo aan ognahay dalkan oo eh, laba bad u dhexayso in yacni markii u horreysay ilaa afar kun oo dhow ku dhowaa dada ay ku dhintaan falal dad eh, diidan hanaanka siyaasadeed iyo hanaanka dhaqaale ee dalkan ay dalkan gudihiisa ka fushiyaan mar midu taasay ahayd tan kalena waxay ahayd dhacdo hordhac u noqotay isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadda reer galbeedka iyo gaar ahaan midda maraykanka sida ay u arkayaan dunida oo ay noqotay wixii iyaga ka baxsan inay u arkaan yacni meelo un iyaga loogu tashanayo cadow iyo dad burburin raba xadaaradaas weyn ee ka dhisan wastiga iyo dalkan maraykanka inay burburiyaan taasaa waxay soo jiiday marka in xoog aada u weyn aada u weyn oo maraykanka iyo wastiga guud ahaan ay u adeegsadaan dadkii ka dambeeyey iyo meelihii laga soo abaabulay ee shirqooladaas sebtembar eleven waa tii la weeraray dalkii afghanistan waa tii soo dedejisay in dalkii ciraaq oo dal weyn ahaa oo xoog weyn ku lahaa dalka middle eastiga uu burburo lana burburiyo iyadoo lala xiriiriyey dhacdadan nine eleven inkastoo doodo badan ay ka jiraan inaan sadaam xuseen uusan lug badan ku lahayn de wixii intaa ka dambeeyena waxay noqotay eh, dagaal joogto ah oo loo adeegsanayo drowniska ciidamada lugta iyo ciidamada sawaariikhda ka tuura maraakiibta in meelo badan oo dunida lagu duqeeyey ilaa haddana eh, caalamka islaamka yacni dhacdadaas waxay noqotay mid aada iyo aada u burburisay khadaafi baa ku tegey dalal badan baa ku baxay nine eleven yacni dhacdadii ay keen wixii la xiriiray markii laga tago dalalka burburay iyo isbedelada ku yimid dunida muslimka qaarkeed waxaa jirta iyana wadamada reer galbeedka oo maraykanka hormuudka u yahay laftirkooda inuu isbedel ku yimid sharciyo badan la mariyey lagu soo daray dastuurada dalalkaasi wasaarado ay soo kordheen wasaaradda amniga oo kale ah islamarkaana nidaamkii duulimaadyada iyo nidaamkii socdaalka wax laga bedelay muslimiinta maraykanka guud ahaan gaar ahaan soomaalida maxay ka dhaxleen maalinta labada kun iyo kowdii waxay dhaxleen in la soo saaro articalkii ama sharciyadii ahayd patriotic act oo ahaa in eh, waa mida la abuuray hay-addii loogu magac daray hay-adda eh, ilaalinta homeland security waxay abuurtay awood badan in la siiyo hay-adaha sirdoonka waxay abuurtay in surveillancy iyo dabagal iyo firsasho badan loo yeesho dhaqanka iyo afkaaraha iyo fikirka qofka muslimka ah ee dalkan jooga waxay keentay in dhegeysi fara badan la sameeyo oo dadkii patriotic actg wuxuu keenay privacygii dadku inuu lumo oo ahayd yacni falsafado aada u weyn oo dalkan ku xoog badnaa in in in la weyqo oo qofka privacygiisii telefonkiisii iyo emailkiisii iyo iyo iyo iyo haddii loo baahday guryihiisa in la evade gareeyo oo oo oo dabagal badan lagu sameeyo marka culays badan bay dadka islaamka ku keentay kuwo badan baa la xirxiray waxaa abuurmay gudihii islaaminacayd baa abuurmay ugu dambayntii soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka la isleeyahay waxay ka mid yihiin kuwa ay argagixisadu ka soo ifbaxday saldhigyadana ay ku leeyihiin halka soomaalidu ay ka mid tahay dadyooga sii kordhaya ee ku soo biiraya bulshooyinka reer galbeedka khaasatan maraykanka tiro aad u badan oo soomaaliya maraykana ayaa degan waxaana ay u egyihiin inay noqdeen hal nin gurran dheelmiyey dalkoodina nabad u rama dalka cusub oo ay ku soo biireen nabad u rama balse mararka qaarkood labada arrimood siday isugu keeni lahaayeen ay ku adkaatay maxaad ku talin lahayd soomaali maraykanka ama soomaalida galbeedka ku nool inay isku waafajiyaan rabitaanka labadooda dal e, waxaan kula talin lahaa eh, ardu ardullahi baa la yidhaahaa yani waana firsad weyn oo dhulku dhul abuurmaya ma jiro laakiin dhulku intii ilaahay abuuray baa jirta horta waa mid inaan aamino dalkan dalkanagii inuu yahay maraykanka caruurtanadii baa ku dhaqan inagii baa ku dhaqan nabad iyo wanaag baynu ka helay inagoo qaxa oo dhib iyo shidooyin ka soo cararay waa mida dalkan loyalitigiisa iyo inaynu ku dhex noolaano bulshada dalkan baynu ka mid nahay marka inaynu shuruucdiisa ilaalino wanaagiisa ka shaqeyno contribution la bixino dhanka kalena dalkeenii aynu ogaano dalkii aynu ka nimid oo kasoo jeednay
sharci yaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan gobolka ohio khadka telefoonka ugu warameeyey jaamac buule jaamac dhegeystayaal waraysigaasi iyo warar kale xiisaha leh ee aad idaacaddeena ka maqashaan waxaad ka dhegeysan kartaan websitekeena oo ah v o a somaly com
qaar ka mid a dhallinyarada soomaali maraykanka ee ku nool gobolka minnesota ayaa loo soo gebagabeeyey tababar dhinaca hogaaminta iyo dhexdhexaadinta khilaafaadka barnaamijkan oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano salaam ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka lagu magacaaba umma project xuseen barre ayaa faahfaahin arrintan waxa uu noogu sameeyey siciido xuseen barre ayaa faahfaahinta arrintan waxa uu ka wareystay siciido shaaciye oo ah guddoomiyaha ururkaasi
barnaamijka salaam wuxuu u taagan yahay somali somali american leaders and mediators ayuu u taagan yahay salaam project intaasay u taagan tahay waxaa ugu talagalnay ten labiiyo toban ilaa shan iyo toban ilmo oo soomaali ah oo ay da-dooda u dhexeyso toddobiyo toban ilaa iyo labaatan iyo shan inaanu ku siino training trainingkaas oo aanu ku tababarayno mediationka waxaa la yidhahdaa ama dhexdhexaadinta xalinta dhibaatooyinka marka trainingkaas wuxuu socday hal isbuuc oo dhammaystiran oo all day oo maalintii oo dhan ah iyo wuxuu socday oo ah mediationkii iyo one day oo ah restorative justice training restorative justiceka waxa waaye waxaa la barayaa ilmaha qof walba dadka dhibaata ku dhacdo qofka haddii marka dhibaato ay ku dhacdo ama ay wax ku yimaadaan oo kaleeto ama uu dembi galo oo kaleeto waxaa la yidhahda waxaa jiro restorative oo qofkaasaysi wadada saxdaa lagu soo celinayo lagu restore gareynayo waxaa la siinayaa marka tuulis badan oo ilmahaas ay ku fahmayaan waxay xaqa uleeyihiin iyo waxay xaqa uleheen ilmaha markay traininka ay qaataanna waxa ay helayaan shahaado shahaadadaas oo ay siinayso minnesota supreme court maxkamadda ugu sarreysa ayaa siinaysa shahaado waxayna gelinayaan state rosterka waxaa la yidhaahdo oo markii loo baahdo qof in soomaali ahoo mediation ah loo baahdo laga laga yani laga helaayo haddii la baaro magaciisa la geliyo ama la dhaho somali mediator ilmahaasna soo baxayaan marka ilmahaas marka traininki way dhameeyeen markii ay trainingkii dhameeyaanna waxay ay siiyey oo xaflad loogu dhigay ayaa shahaadadii la siiyey sideed kusoo xusheen marka waxaan kusoo xulay based on website ayaan leenahay qofku halka ayuu kasoo dalbanaya marka waxaan sameynay marka horeeto waan iclaaminay waxaanu qornay qoraalo ayaanu social mediada gelinay applicationkana waxaan ku sameynay online qofka marka wuxuu gelayaa websitekeena applicationka halkaas ayuu ka dalbanayaa applicationkii markii aanu helnay based on answerskii ama su-aalihii jawaabihii ay bixiyeen ayaanu ilmaha isku dooranay barnaamijkani ma intaan buu ku ekaanaya mise waa mid sii socon doona barnaamijka runtii anaga markii ugu horreysay ayuu ahaa oo aanu sameyno waxaan la samey la sameynay hay-ad soddon sano jirtay oo hay-ad yani mainstream ah hay-addaas marka waxa ay ay la yidhaahdaa community mediation and restorative services waxaa nala nala sameeyey iyagana oo kasoo qayb galay laba jaamacadood laba laba school mid waa university of minnesota centerka oo mediation and peace building ka ah midna waxa waaye minneapolis community and technical college iyo hay-ad la yidhaahdo long fillow suwer long fillow muxuu ahaa restorative marka intaasoo hay-ad waxay kamid ahaayeen inay qaarkood way yimaadeen trainingkay bixinayeen qaar waxay bixinayeen sirkowska ayay dhiibayeen oo ilmaha markii trainingka ay qaataan practice ayay sameynayaan marka miis kasta oo dhowr qof la fadhiisinayaa waxaa la fadhiisanaya hal qof oo marka practically wixii u yaqaana oo dhexdhexaadinaya marka toolskaas dhan markii ay dhameeyeen hay-addaasna aan la sameynay qorshahaanu marka wuxuu ahaa one time deal buu ahaa runtii haddii aan ka hadlo markii aan bilaabayay skeptical baan ahaa wax yar waxaan lahaa ilmaha ma imaanayaan kama soo qaybgalayaan walwal ayaa igu jiray waxaan lahaa see usoo jidi doontaa intaasoo ilmood laakiin markii ilmihii maalintii ugu horreysay ay yimaadeen wallahi wax badan asi kay bedelay sababta waxa waaye ilmihii anagii naga soo horumareen ilmaha opportunitygii ay heleen way raadinayaan waxay raadinayaan waxa ay bartaan waxay waktigooda ku dhumayaan ay raadinayaan marka markii aan ugu horreysay one time ayaanu ka dhigaynay laakiin hadda markii aan aragnay baahida jirta iyo sida ilmuhu ay waxaan u rabaan iyo sida ay ilmuhu engage u ahaayeen bay u xiiseynayeen ee yani wax uga fahmeen waxaan jeclahay qaab kaleeto oo barnaamijkaas aan ku wado inaan keeno taasina waxay ahayd siciide shaaciye oo ah guddoomiyaha ururka umma project oo u warramaysay xuseen barre aadan
dugsiyada farsamada gacanta ee maamul goboleedka gaarisa ayaa waxaa lagu bartaa qurxinta dumarka iyadoo ay dowladda gaarisa county maalgelin buuxda ku samaysay dugsiga farsamada ee deegaanka bura wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo howlo shaqo ku maraya degmada bura ayaa booqday dugsiga farsamada ee magaalada bura halkaasoo haweenka reer guuraaga ah lagu barayay habka la isku qurxiyo wuxuuna arrinkaasi kala sheekaystay rooda cadow umay oo ah macalimad iyo tababare ka tirsan xaruntaasi
waxaan macaanayn macalinkii oo dadka barayay saaluunka meeshan oo macalin iskuul adi dadka kollejka oo dad ardayda joogtaan tababara marka saas waay shaqadayda inteed ku soo baratay tacliintan iclaansaarka waxaan kusoo bartay polytechnical garis waan kusoo bartay ilaa heer college baan soo akhristay alafu haddana meeshan baan imaaday meeshan aa shaqada layga qoray marka adi dowladda county aad u shaqaysaa countigaan u shaqeeya haa haa bilcaantaan baraa sida iclaanka la u saaran lahaa dhow ayaga ay u faa'iidaysan lahayeen oo hadhow ayaga u shaqaysan lahaayeen aniga markasta qolka hore waan waxba ma aqaan waan soo barta sooma ayagana waxaan rabaa sida sidaydoo kale ay hadhow macallin u noqdaan oo heer wax u qabsadaan ayagana tirada iminka ardayda aad hayso ee aad deegaankan burra aad ku tababarto ee iclaanka aad barto maxaad ku qiyaasi kartaa ardayda shan iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan yaa soo xaadirtaa marka qaarna sideed saac imaadaan qaarna aroorta sidii qaarka ilmaha leh sideed saac ay imaanayeen qaarkii oo firaaqahana waxay imaanaya aroorta hore
rooda maxaad ku maagtay inaad macallin noqoto dadka ka tacliimiya cilaansaarka iyo qurxinta haweenka waxaan ku maagay kolley ani kolka hore daruuf baa ii geysay haddana markii dambe aan aan bartay waxaan arkay inay bilcaanta oo sidaydoo kaleeta iska rafaadsan hadhow shaqo fiican ka heli karaan oo ayaga ilmahooda iyo dadkooda ku kar ku ku waxaysan karaan sidaa daraaddeed baan u arkay inaan dho anna aan sidaa dhibka oga baxay iyagana ay oga baxaan baan rajeynaya insha allah dowladdii gaarisa county oo kusoo tababartay macadkii weyna baad ka soo baxday dib baad u soo noqotay oo degmaad timid ka waran dhiiranaan nooceedu qabtaa inaad dad heer tuulaa aad barto cilaansaarka iyo gabdhaha quruxdooda iyo sida laisku qurxin lahaa wallaahi maxaa rajo fiicanaan ka qabaa boqolkiiba boqol saa-id ay u imaadaan iyagana waan ku waan ku gabaabiyaa waan ku waan ku gu ku gubaabiyaa inay bartaan sidaydoo kale waxa kasta heerkii aan soo maray iyo dhibaatadii aan soo maray wixii oo dhan aan oga sheekeeyey hataa qaar waxaa arkay anigoo kale maxaan dhahay anigaba dhibkan iyo wax kasii daran baan soo maray waxaan rajeynaya sidaydoo kale haddii ninta shaqo ka helin inay hay-ada ka heshiin oo wax kasta aad heshiin alafu maxaa u malaynayaa ayagana wayna igu raaxsan yihiin gabdho badan wayna bartaan wax
muddo intee leeg baad soo baranaysa marka tacliintan iclaansaarka adiga ani wallaahi maxaan soo baranayay muddo oo shan sa- shan sanaan soo baranayay ma keligaa marka ardada wax barta mise macallimiin kalea jira wallaahi macallimiin kale male keli xey waaye laakiin hadda waxaa jirta qaar barteen oo i saacideeyaan oo hadda ayagana maxaan ku dhahay hadda kama iidii oo kale iska shaqaysanayn oo hadda hadda aan ku faraxsanay oo dadka hadda inta waageen inoo imaada hadda dhahraad aan tusoon dhahay gabdhahan waxaan rabaa tartifikadkii ile bareemar in la siiyo kii markaas afar ay sanad ay dhigtaan baba la siiyo tartifikad sidii kii gaaris oo kale dhulkan waa dhul baadiye ah dadku tacaamul intee leeg bay la leeyihiin in gabdhaha isqurxiyaan oo iclaanka marsadaan wallaahi awal hore magaalada saas looga marsan jirin aroos aroos ma ogiye laakiin saahi dadkii wuu soo ilbaxayaa wax buu fahmay hadda maxaan ku dhahaa waa la marsadaa maxaan ku dhahaa tobankiiba shan waa la marsadaa dadka reer guuraaga ah ma la qabsadeen noocan cilaansaarka ah oo ma jiraan dad aad ka warhayso oo lidiin keeno oo tababarkan qaato ama nidaamka noocan isqurxinta ah ilaa iminka waxaa jira dad badan oo arrintaas ka hor imaadsan maya wallaahi arrin hadda wax ka hor imaadsan ma arkin hadda hadda dad baadiye ka imaado wax baran ma jiro laakiin waxaa jira dad oo baadiyaha gabdhaha markay aroos qabaan noloo keenaa jirta oon cilaan u marino in iyagana ay umaadaan bedelka gaaris aadi lahaayeen ay ka heleen hadda meeshan agtooda oo sidaa iyagana noogu faraxsan yihiin ayaa jirta shaqadan ma ku faraxsan tahay wallaahi boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay aniga iyo ardadeydaba boqol baan ku faraxsanahay welibana iyo macallimiinta isoo qoreen ay ugu gabiyeenba mahadlaan u celinaya
rooda cadow oo u waramaysay wariyaha v o e da maxamed faarax shir halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
mucaaradka syriya ayaa soo dhoweeyey xabajoojin ay soo dejiyeen dowladda maraykanka iyo syriya faahfaahinta waxaa inoo haya waryaheena qaahira ee xasan saxnuuni mucaaradka hubaysan ee dalkaasi siiriya ayaa soo dhoweeyey heshiiska xabajoojinta oo ay wada gaareen dowladaha ruushka iyo maraykanka si kaalmo insaani ah loo gaarsiiyo deegaanada go-doonka ku jira ee dalkaasi siiriya sida warbaahinta siiriya ay sheegtay mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay inay dhankooda fulinayaan heshiiska la wada gaaray waa haddii xukuumadda bashaar al asad aysan burin xabajoojinta qaybaha mucaaradka siiriya ayaa aqbalay heshiiska kadib markii baaq uga yimid ergeyga gacarka ee dowladda maraykanka u qaabilsan dalkaasi afhayeen u hadlay xukuumadda bashaar al asad ayaa dhinaciisa ka sheegay inay aqbaleen heshiiska xabajoojinta oo ay wada gaareen dowladaha maraykanka iyo ruushka waa sida ay xaqiijisay wakaalada wararka ee dalkaasi siiriya midowda yuruba iyo dowladaha carabta iyo turkiga ayaa dhinacooda soo dhoweeyey heshiiska xabajoojinta ah ee laga gaaray dirirta ka alowsan dalka siiriya dowladaha faransiiska turkiga masar iyo britain ayaa ugu baaqay dowladda siiriya inay ilaaliso heshiiska xabajoojinta arrimahan ayaa imaanaya iyadoo afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey ay dhinteen in ka badan boqol qof oo rayd ah kadib markii dowladda ruushka iyo maamulka bashaar al asad ay duqeeyeen magaalooyinka xalab iyo idlib warbaahinta siiriya ayaa sheegtay lix iyo afartan qof in ay geeriyoodeen halka tobaneeyo kale ay dhaawacmeen kadib markii maalintii shalaya ilaa ay xalay diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo kuwa dowladda bashaar al asad ay duqeeyeen magaalada idlib iyo dhulka ku xeeran sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalkaasi siiriya dadka geeriyooday waxaa ka mid ah shan qof oo hal qoys ka mid ah sidoo kale qolyaha gargaarka degdega ee magaalada xalab ayaa sheegaya dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay in laga soo saaray dhismayaasha ay burburiyeen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha ruushka iyo dowladda siiriya dhinaca kale wararka laga helayo magaalada idlib ayaa xaqiijinaya inay geeriyoodeen in ka badan shan iyo konton qof oo rayd ah halka tobaneeyo kale ay dhaawacmeen ka gadaal markii diyaaradaha ruushka ay duqeeyeen suuq ku yaala magaaladaasi qolyaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka siiriya ayaa sheegaya dadka waxyeeladu ay soo gaartay inay ka mid yihiin haween iyo caruur waxaana aad loogu deyrinayaa dadka ku dhaawacmay duqeymihii ugu dambeeyey warbaahinta siiriya ayaa xaqiijisay shan qof oo rayd ah oo laba caruuri ay tahay in ay ku jiraan dadka ku geeriyooday degmada duuma ee duleedka magaalada dimishik kadib markii diyaaradaha maamulka bashaar al asad ay duqeeyeen halkaasi maxamed sheekh axmed oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko duqeymaha dadka badan ay ku dhinteen ee dalkaasi siiriya dareenka shucuubta carabta iyo muslimiinta dhammaan aad bay u kacsan tahay aad baa looga xumaaday dadkaas tirada badan ee ku la-day magaalooyinka idlib iyo xalab saacadihii ugu dambeeyey iyo magaalooyinkaas iyo nawaaxigeed waxay kusoo beegantay sidaa og tahay maalmihii barakaysnaa ee ummadaha muslimiinta adduunka ay marayeen xajka barakaysan yoom caraf bukra tahay maalintii ku horreysay ayay kusoo beegantay sidoo kale heshiiskii ay dowladda maraykanka iyo ruushka isla gaareen ee ahaa ku saabsanaa xabajoojin maalmahan ayay wax u dhibaysaa arrintan waxka u dhuundolola arrimaha syriya iyo bariga dhexe waxay leeyihiin arrintaani waxay sii xumaynaysaa rajadii awalba liidatay oo laga qabay in hab siyaasadeed lagu dhammeeyo mashaakil ka taagan waddanka syriya waxaana laga baqayaa in dagaalada ay sii socdaan oo ay daba dheeraato arrinta siiriya maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ruushka iyo maraykanka heshiis xabad joojin ay ku gaareen magaalada jeneva si gargaar bani aadamnimo loo gaarsiiyo magaalooyinka go-doonka ku jira xuseen saxnuuni v o a qaahira
waatana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan wararkii sicirka iyo sarifka lacagaha ee beledweyne waa kan xuseen xasan dhaqan inala socodsiiya
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ascaarta maciishadda iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a iyadoo maalmahan ay xirneed waddada isku xirta gobollada hiiraan iyo gobollada waqooyi bari soomaaliya ee puntland ayaa waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha maciishadda saaka oo xadah loorka burka waxaa magaalada baladweyne la iibinayaa shan iyo labaatan dollar oo la mid ah lix boqol iyo afartan kun loorka bariiska siddeed iyo labaatan dollar waxay la mid tahay toddoba boqol iyo labaatan kun loorka sonkorta soddon iyo siddeed dollar iyo bar waxay u dhigantaa sagaal boqol iyo sagaashan kun kartoonka baastada siddeed dollar iyo bar waxay la mid tahay laba boqol iyo lix iyo toban kun jiirgaanka saliidda labaatan dollar iyo bar waa shan boqol labaatan iyo laba kun kartoonka canaha ankara waa boqol afar iyo toban dollar kartoonka kalluunka nooca yaryar siddeed iyo labaatan dollar waxay la mid tahay toddoba boqol afar iyo toban kun loorka digirta toddoba iyo afartan dollar waxay la mid tahay hal milyan iyo laba boqol oo kun loorka galleyda labaatan dollar iyo bar waxay u dhigantaa shan boqol iyo soddon kun loorka masagada koob iyo labaatan dollar iyo bar waxay la mid tahay shan boqol iyo konton kun dhinaca shidaalka fuusada naaftada boqol iyo labaatan dollar fuusada baasiinka boqol siddeed iyo toban dollar iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad boqolka dollar heerka qabashada waa laba milyan laba boqol iyo konton kun bixintuna waa laba milyan laba boqol iyo siddeetan kun xubinteena sicirka maciishadda iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa haynoo joogto
halkaad dhegeystayaal kala socoteen barnaamijka sarifka iyo lacagahana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana kusoo dhawaada xaruntii muusiga iyo farxeefiska iyo calijuusariyey
markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaaha laabtana ku xukumay xurmayn joogtaa
naftaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha laabtana ku xukumay xurmayn joogta ah
adaa iga xiga intii i xigto iskii adiga xoraysta tashkii
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaq dhowrka kayee
adiga iga xiga intii i xigto iskii adiga xoraysta tashkii
uu xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaq dhowrka kayee
xumaanba dartay xubniga ka jiro sidaa kugu xiiso igu xirnay
adaa igu xeeray dareemi xuleeyey
codadka macmacaan ee farxeefiska iyo caydiruus ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenna ee aluurnimo aniga oo ah jaamac buulla jaamac iyo xuseen barre aadanna waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe idaacaddeenna duhurnimo ismaqal dambe oo xiise leh xubniga ka jiro sidaan kugu xiiso igu xidhnow
adigaa igu xeeray dareemi xuleeyey sidaan kugu xiiso igu xidhnow
This program has come to you from the Voice of America, Washington.